bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan f m kusoo dhowaada warka subax qodobada saaka aan idiin haynan waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaysa dagaal xalay ka dhacay magaalada garoowe ee caasimadda puntland gudoomiyaha gobolka banaadir oo shir guddoomiyey shir ku saabsan dartargelinta sugidda amniga caasimadda iyo diyaargarowga munaasabadaha ciiduladxaa iyo toddobaadka xorriyadda beeshaha caalamka oo war ka soo saartay dagaalka ka socda magaalada garoobe ee maamulka puntland madaxweynaha soomaaliya oo khudbad ka jeedin doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo wafdigu hogaaminaya uga mabaxay waddanka boqortooyada sacuudi carabiya madaxweynaha maamulka jubbaland oo ka hadlay dagaalka ka dhacay magaalada garoobe fariina u diray madaxweynaha maamulka puntland wararka dibadda warkeena subax saaxiibayaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka ah wiil uu dhalay madaxweynaha maraykanka jo baiden oo heshiis la gaaray waaxda cadaaladda si uu u qirto saddex eedeymo oo lagu soo oogay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan waa arbaco taariikhda waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha juun sanadda laba kun saddex labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana saaxiibayaal u diyaar koobah iyagiioo faahfaahsan aynu ku bilownaya faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dagaal xalay ka dhacay magaalada garoowe ee caasimadda puntland faafaaino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal xalay sakdii dhexe dib uga qarxay magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland dagaalka ayaa xalay waxa uu u dhexeeyey ciidamada ama ciidamo daabacsan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo kuwa mucaaradka oo shalay dagaalkooda uu ka dhacay magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland xalay fiidkii hore ayaa waxa ay simada maamulka puntland ay ku baaqeen islamarkaana ay xaqiijiyeen in ay xabad joojin ay kala dhex dhigeen labada ciidan ee ku dagaalamaya magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland kadib markii sidaas ay xaqiijiyeen ayaana xalay ee sakdii dhexe abaar sagaalkii iyo bar subaxnimo waxaa dib u bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada ka amar qaata madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo sidoo kale ciidamo daabacsan kuwa mucaaradka oo kasoo horjeeda dastuurka waxkabedda lagu sameeyey ama dastuurka puntland oo shalay waxkabedda lagu sameeyey ciidamada maamulka puntland ee ka amar qaata siciid cabdulaahi deni iyo kuwa mucaaradka ayaana shalay dagaalkoodu waxa uu ahaa mid si rasmi ah u bilowday iyadoo labada ciidan dagaalkooda uu soo kala gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale dad shacab ah ayaa dagaalkaasi ku naf waayey waxaana ilaayo haatan la xaqiijinayaa inta ku dhimatay dad kor gaaraya labaatan iyo lix qofood tiro intaasi ka badanna dagaalkaasi ay ku dhaawacmeen dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa shir guddoomiyey shir ku saabsan ah dardargelinta sugidda amniga caasimadda iyo u diyaargarowga maalmaha xoriyadda sida ciidul adxa iyo sidoo kale maalmaha xoriyadda gudoomiyaha gobolka banaadir hana duqa magaalada caasimadda ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaana shir gudoomiye shir gaar ah oo ku saabsan dartargelinta sugidda amniga caasimadda iyo diyaargarowga munaasabada isi saaran ee ciiduladxa iyo sidoo kale toddobaadka xoriyadda kaas oo ka dhacay xarunta qeybta guud ee ciidanka booliiska soomaaliya shirkan waxaa koobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir taliyaha qeybta guud ee gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliya taliyaha qeybta guud ee gobolka banaadir ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka saraakiisha booliis miladaaro gudoomiyaasha degmooyinka iyo sidoo kale saraakiil kale gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa warbixin ku saabsan amniga caasimadda ka dhageystay qaar ka mid ah saraakiisha shirkan ka qeyb gashay kuwaasi oo soo gudbiyey gulihii laga gaaray howlgaladii ay sida wadajirka ah ay u fulinayeen ciidamada qalabka sida iyo sida lagu diyaar garoobay ee munaasabada ciidul adxa iyo maalmaha xoriyadda oo nagu soo fool leh ugu dambeyn shirka ayaa xalay waxaa waxyaabihii looga hadlay warbaahinta u akhriyey gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadihi gudoomiye ku-xigeenka waxaa shirkaasi waxyaabihii looga hadlay warbaahinta u akhriyey islamarkaana shirka ee goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir axmed maxamed axmed diiriye yabo oo isagu warbaahinta si guud ugu akhriyay waxyaabihii shirkaasi xale looga hadlay
waxaa caawa qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ka dhacay shir uu gudoominayey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho shirkaas waxaa ka soo qayb galay taliyayaasha qaybta guud ee gobolka banaadir booliiska iyo nabad sugidda waxaa kaloo qayb ka ahaa taliyayaasha qaybaha afarta qayb iyo sidoo kale degmooyinka degmooyin ka socday degmooyinka gobolka banaadir oo ayaguna afarta qayb ka socday iyo maaragtay saraakiisha ciidanka boolisi militaro oo ayaguna qayb ka ahaa waxaa looga hadlayay shirkaas amniga caasimadda maalmihii u dambeeyey sida uu ahaa iyo sida uu sii noqon doono intaba waxaa si gaara fokiska loo saaray maalmaha nagu soo aadan usbuucii xorriyadda iyo ciiddii oo iyaduna nagu soo fool leh oo iyaduna hadda maalmaha soo socda iyaduna dhici doonta labadaas munaasabadood oo isdul saaran ayaa looga hadlayay sidii maaragta dadka soomaaliyeed ay u ciidi lahaayeen xorriyadda maalmaha xorriyadda ay uga qayb qaada lahaayeen ammaankooda iyo magaalada amnigeedana loo sugi lahaa oo hay-adaha ammaanka iyo dhammaan ayagoo maamulka gobolka banaadir ay iskaashanayaan looga shaqay lahaa ammaankaas shirku muddo saacadaahuu socday waxaa maaragtay laysdhaafsaday sida magaalada amnigeeda maaragtay sidii hore looga sii siyaadi lahaa laysku kaasho lahaa shaqo wada jirana loo qaba lahaa ilaa laga baxaayo maaragtay ciidda laga baxaayo shaqadaas isdabajoogga oo maaragta la qaban doono hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu maalmahaas nagu soo aadan ee isdul saaran inuu si wanaagsan oo farxad leh shacabka soomaaliyeed inayna ku ciidi doonaan maalmahooda maaragtay uga duwan sanadka qaybihiisa kala duwanna ay si fiican maaragta ugu damaashaadi doonaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan ku dhiiro gelinayaa ama ku adkaynayaa waajibaadkii halkan caawa lagu kala qaatay in uu ka soo baxo qof kasta ama madaxda kala duwanoo maaragta ama ha noqdeen maamulada degmooyinka ama ha noqdeen taliyayaasha ciidamade in ay ka soo baxaan maaragta waajibaadkaas la saaray ayagoo iskaashanaya oo isgarabsanaya sababtay tahay gacmo wada jir ay wax ku gooyaanaan la yidhi far keligeed fool ma dhaqdo waxaa la rabaa dadku haddii hal hawlo ka dhaxaydo inay iskaashadaan iska codkaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya ayaa khudbad ka jeedin doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu gaaray magaalada washington ee dalka mareykanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ofta uu hogaaminayo oo ka qaybgalaya fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa gaaray magaalada washington ee dalkaasi mareykanka madaxweynaha ayaana khudbad ka jeedin doona golaha ammaanka ee qaramada midoobey isagoo la wadaagaya dagaalka xubnaha dagaalka xubnaha ka ah golaha dalalka xubnaha ka ah golaha xaaladda amniga soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ah dagalameesha al-shabaab ujeedka safarka madaxweynahana waxaa warbaahinta la wadaagay aasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya maxamed dige golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa soo gaaray magaalada washington ee dalka mareykanka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu khudbad ka jeedin doonaa golaha ammaanka qaramada midoobey isagoo la wadaagaya dalalka xubnaha ka ahaa golaha xaaladda amniga soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ahaa argixisada al-shabaab wuxuuna madaxweynaha xoogee saarayaa sidii soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabataynta hubka iyo sidii taageero ballaaran oo caalami ah loogu heli lahaa wejiga labaad ee dagaalka dalka lagaga xoreynayo argixisada al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda dalka mareykanka iyo hay-adaha kala duwan ee dalkan mareykanka fadhigoodu yahay waxa uuna xoogga saarayaa dadaalka dowladda ay ku bixinayso xasilinta deegaanada laga xoreeyay argixisada iyo gaarsiinta adeegyo bulsho oo dhammaystiran iyo in loo baahan yahay taageero caalami ah si loo daboolo baahida baaxadda leh ee ka jirta deegaanada laga xoreeyey argagixisada
kalena haddii aynu eegno madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ka hadlay dagaalka ka dhacay magaalada garoowe ee caasimada maamulka puntland waxaana uu sidoo kale fariin u diray madaxweynaha maamulkaasi siciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaana dacsi u diray dadkii ku dhintay iyo sidoo kale kuwii ku dhaawacmay oo uu caafimaad u rajiyay madaxweynaha maamulka jubbaland الرحيم وبين نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين waxaan rabaa halkan inaan ka tacsiyeeyo dhacdooyinkii maanta ka dhacay magaalada garoowe oo aynan ahayn meel looga bartay dhaqanka gacanku hadalka ah puntlandna ay ahayd aasaaskii dowladnimada soomaaliya aanan lagana sugaynin waqtigan maanta inay arrintaasoo kale ay dhacdo waxaan leeyahay marka hore intii dhibatay allah u naxariisto ina lillahi wa inna ilayhi raajicuun inta dhaawacantayna allah ha u booga dhigo ha u booga dhayo intaa waxaan raacinayaa madaxweynaha dowladda puntland saaxiibka siciid odayaasha dhaqanka culimaa udiinka baarlamaanka waxgaradka inta federaalka ku jirta iyo inta kaleba dhammaan dadka reer puntland inay ka shaqeeyaan samaha wadahadalka isafgaradka wadaxaajoodka waxaa maanta la ysku qabanayaa iyadoo kolley berri la wada hadlayo o la heshiinayo in dad badan ay dhintaan kadibna la ysu yimaadaa macno ma samaynayso waxaan saaxiibaday kulligood kula talinayaa dhaqankaani ma jirin ha la wada hadlo khasaaruhu intaa ha inaga ekaado xal ha la raadiyo si shuruud la-aana labada dhinacba waxaan rabaa inay u joojiyaan xabadda garaadadii shalay hawsha ku dhex jiray isimada reer puntland iyo dhammaan qof kastaoo waxgarado arrintaasi ay danqaysana waxaan kula dardaarmayaa qof waliba si voluntary ah oo uunan qof kale waxba ku xidhinin inuu arrintaa u galo daacad laga wada yahay xalkuna uu yahay inaan gacan laga wada hadlin ciddii hadal isu qabtaay miis wada hadallo oo furan baa jira lagu wada hadlo taasaan kula wada dardaarmayaa saaxiibaday kulligood qof walibana inuu qoriga dhigo xabadda la joojiyo maanta wax dhaqan soomaalidu ay idinku fiirinaysa maaha waa wax qariiba arrintaa aad baan idinkula talinayaa u boorinayaa u dhiirigelinayaa qof kastoo arrintaas ay mudan tahay inuu wax ka qaban karana waxaan rajaynayaa in la isugu yimaadoo la tago waxaanahay dadka ugu horeeya diyaarua inay waxlaale waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan tagaan wixii tale aan ka geysan karana aan ka geysano sidaa daraaddeed saaxiibada waxaan leeyahay kulligiin ha la joojiyo gacanka hadalku intaa ha ku ekaado ha la wada hadlo khasaaruhu intaa ha ku ekaado geeridu intaa ha ku ekaato burburkiiyo barakoco intaa ha ku ekaadeen aad baad u mahadsantihiin culimaamudiinka iyo isimadaba waan ugu celcelinayaa iyo madaxda maamulkaba iyo inta kale wax garanaysa waa arrintaas inku qof waliba inta kale gudboon uu ka galo qof walibana wax kasta oo xasaasiye keeni kara oo iska horimaad keeni kara oo dabkaas ku sii shidmi karaya inuu ka fogaado aad baad u mahadsantihiin bilahi towfiiq salaam calaykum waraxmatullahi
dhinaca kalena haddii aan eegno beeshaha caalamka ayaa war ka soo saartay dagaalka ka socda magaalada garoobe ee maamulka ee puntland beesha caalamka ayaa waxa ay warbixin ay ka soo saartay masaaxiibada beesha caalamka ayaa soomaaliya ee soomaaliya ayaa sheegay inay ka walacsan yihiin colaada magaalada garoowe iyo saameynta ay ku leedahay dadka rayidka ah sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saareen koor dambe oo xalay ah saaxiibadu waxay ku baaqayaan in si deg deg ah loo dejiyo xiisadda laguna soo dabaalo xasilooni waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ee daneeyayaasha siyaasadda inay yeeshaan wadahadal kaas oo ah dubta keliya ee lagu xalin karo khilaafaadka ayaa lagu yiri bayaanka oo in intaas raaciyey ee khatarta isa soo darhaysa ee dhowaanahan waxay halis gelinaysaa natiijadii wanaagsaneed ee laga gaaray doorashadii golaha deegaanka ee dhowaan ka dhacday deegaanada puntland waxaa kus- waxaa ku siixinaa bayaankan howlgalka ee kala guurka midooda afrika ee soomaaliya atmis belgium denmark jabuuti etoobiya wafdiga midooda yurub jarmalka urur goboleedka higa talyaaniga boqortooyada sacuudi carabiya norway ururka iskaashiga dalalka islaamka is- ee, sweden ama sweden switzerland boqortooyada midooday ama boqortooyada midooday ee britain dowladda maraykanka iyo sidoo kale qaramada midoobay dhinaca kalena dhegeystayaal haddii aynu eegno wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay ka- u amabaxeen boqortooyada sacuudi carabiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray ee, ama u amabaxay ee, wadanka boqortooyada Ca- ee, sacuudi carabiya halkaasi oo uu kusoo gudan doono waajibaadka xajka ra-iisul wasaaraha waxaa ku weheliya gudashada xajka madaxweynaha galmudug axmed cabdi gaariyo qoorqoor iyo mudanayaal ka tirsan golayaasha dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa ummadda soomaaliyeed ilaahay uga bariyey in dhibaatooyinka ragaadiyay dowladnimada uu ka dulqaado isagoo ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in las- in la- la iscafiyo oo laga wada shaqeeyo horumarka dalka halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markan haddii aynu eegno ee, akhbaaraadka dibadda wiil uu dhalay madaxweynaha ee wadanka maraykanka joe biden ayaa ee, lagu soo oogay een, in uu dembiyo ee galay wiil uu dhalay madaxweynaha maraykanka joe biden islamarkaana lagu magacaabo hunter biden ayaa heshiis waxa uu la gaaray waxda cadaaladda si uu u qorto saddex eedeymo oo la xiriira canshuur iyo mid kale oo hub federaal ah heshiiskaas oo aysan u badnayn in xabsiga loo taxaabo sida ku cad ee dugumiintii maxkamadeed oo la gudbiyey dalaadadii shalay wiilka madaxweynaha oo konton iyo saddex sano jir ah oo muddo dheer ah- muddo dheer ay dilowday een, daroogada nooca ee koogsaynka la yidhaahdo iyo ee, baaritaan la xiriira ganacsigiisa uu la leeyahay ajaanibta ayaa qiran doona laba eedeymo oo ah inuusan bixin waqtigii lacagta canshuur ah waqtigii lacagta lacag canshuur ah oo lagu lahaa sanadihii laba kun toddobiyo toban iyo laba kun siyo toban heshiiskan ayaa waxaa ka wada hadlay dhowr bilood ee qareenada hunter biden iyo david wes oo ah xerilaalyaha maraykanka ee bariga gobolka delaware oo uu magacaabay oo uu magacaabay madaxweynihii hore ee dalka maraykanka joe biden guudana dhegeystayaal warkiisu waxaad kala socotiin raadiyo dalsan muqdisho wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel